alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllahu wslm wbaarak calى nabiyina mxamed wعalى alihi waصaxbihi ajmaciin wabacd maanta waxaan u ballansanayn kitaabkii ahaa qadru nada inaan bilowno in sha allahu tacaala inaan bilowno inta aanan gudagelin kitaabka waxaan ka hormarin doonaa in sha allah muqadimaad ko kooban muqadimadaas midda koobaad ahmiyadda cilmigan naxwaha uu leeyahay si gaara iyo si guud cilmiga alluqa alcarabiya ahmiyaddiisan wax ka tilmaameynaa in sha allahu tacaala mualifka kitaabka iskale waxbaan ka tilmaami doonaa kadalika kitaabka iyo khidmada ay culimadu u sameeyeenna waxbaan ka tilmaami doonaa in sha allah midda koobaad oo ah ahmiyadda luqadda carabiga ay leedahay waxaa ugu filan yani luqadda carabiga ahmiyad iyo qiimo in ilaahay uu ku soo dejiyey qur-aankiisa kariimka ah luqadda carabiga nazla bihi الruuxu اlamiin calىa qalbika litakuna min almundiriin bilisaani carabiyi mubiin taasaa marka sharaf iyo wanaag ugu filan fannigan naxwaha la yidhaahdo waa fani ahmiyad gaara leh culimaduna ay tilmaameen ahmiyaddiisa maray ka hadlayaan culimadu ahmiyadda iyo fawaaidda laga helayo waxay ku soo koobaan laba qodob yani cidda barata naxwaha waxa uu ka faa'iidayay waa laba qodob baa ugu muhiimsan qodobka koobaad waa kitaabka iyo sunnaha in si saxa loo fahmo fahmu اlkitaabi wالsunnati fahma صaxiixa fahamkaas haddii qofku uu fahmi waayo fahamkaas saxiixa ah qalad buu ku dhacayaa waana wax qof kasta laga doonayo inuu fahmo kitaabkii sunnaha si markaa ugu camal falo saaxib alcamriiti wuxuu lahaa wanaxwu awlaa awala an yuclama id ilkalaamu duunahu lan yufhama yani naxwaha ayaa u awleysan in la barto isagaa u mudan sababtu maxay tahay id ilkalaamu duunahu lan yufhama naxwo la-aantii kalaamkii lama fahmayo faacilkii mafcuulkii naabi faacilkii mudaafu ileyhigii mudaafkii waxaa lagu kala fahmi karaa in naxwihii la barto waa faaidada koobaad taas in markaasi uu kow ka yahay fahamka kitaabkii sunnaha kadalika fahamka kalaamka culimada faaidada labaad oo laga helayo barashada cilmiga naxwaha waa carabka in lagu toosiyo wey waa carabka lagu soxo oo markuu qofkii barto naxwihii waxaa u sahlanaanaysa waxaa u fududaanaysa in uu hadalku ku hadlayo uu kala garto meesha uu rafcinayo iyo meesha uu nasbinayo iyo meesha uu jarayo iyo meesha uu sukuuninayo hadduusan baran ma kala garanayo meeshani ma rafca ku habboon ma nasbaa ku habboon ma khafdaa ku habboon ma garanayo qofki isxaaq ibnu khalaf albahraani waa ta laga soo wariye inuu yihi annaxwu yuslixu min lisaani اlalkani wاlmarءu tukrimuhu ida lam yalxani faida طalabta min alculuumi ajalaha faajaluhaa minha muqimu اlarsuni yani muxuu leeyahay wuxuu leeyahy naxwuhu wuxuu saxaa carabka qalloocsamay carabka qaldan ayuu saxaa wاlmarءu tukrimuhu ida lam yalxani qofkuna hadduusan wax qaldin oo laxni uusan ku dhicin waad karaamaynaysaa oo waad maamuusaysaa oo waad sharfaysaa faida طalabta min alculuumi ajalaha haddii aad doonaysa inaad raadiso dalabto culumta midka ugu weyn waa culumta luqada carabiga faajaluhaa minha muqiimu اlalsuni waxaa ugu weyn midka carabada toosinaya carabada saxaya waana naxwihii weeyaan waxaa loogama jeedo in culumta o dhan markaa asaga ugu sareeyo ee cilmiga ugu mudan waa la garanaya waa cilmi tawxiid laakiin marka la eego luqadda carabiga funuuntay ka kooban tahay waa midka ugu mudan waxay ka kooban tahay luqadda carabigu labiyo toban fani marka midka ugu mudan weeyaan wata uu odhanayo axmed ibnu cali ibn mascuud saaxibu maraaxil arwaax iclam ana asarfa um اlculuum wاnnaxwa abuuha waxaad ogaataa cilmiga sarfigu waa culuumta iyo wuxuu u yahay aabe naxwuhuna wuxuu u yahay hooyo naxwuhuna wuxuu u yahay aabe marka inuu meel weyn ka joogo ayuu tilmaamayaa hadallo badan baa culimada laga soo wariyaa ay ku tilmaamayaan ahmiyadda iyo cilmigan uu leeyahay waxaa ka mid a imaam shaafici raximah llah hadallo kala duwan baa laga soo naqliyey waxaa ka mid a hadaladiisa inuu yihi man tabaxara fi اnaxwi ihtadaa ilى kuli اlculuum qofka baxar ku noqda naxwaha macnaa si fiican u barta wuxuu ku hanuunayaa culuumtii o dhan buu ku hanuunaya macnaa waa garanaya waxaa kaloo laga soo wariyaa inuu yihi laa usأl can masأlaة min masaئil الfiqhi إila ajabtu canha min qawaacid الnaxw layma weydiiyo mas'alo ka mida masaaئisha fiqiga ilaa waxaan kala soo baxaa jawaabta masaladaas qawaacidda naxwahaan kala soo baxaa buu lehy qawaacidda naxwaha ayaan kala soo baxaa ayuu odhanaya mowduc kale wuxuu ku sheegay waxay arkayaan dadka aqoonta u leh luqadda carabiga iyo naxwaha dadku inaysan arkaynin waxaa laga soo wariyey inuu odhanayo asxaabu alcarabiya jin اlinsi yubsiruuna ma laa yubsir hayruhu yacni kuwa carabiga yaqaana insiga jinkooda weeye sababto maxay tahay yubsiruuna maa laa yubsir hayruhum waxay arkayaanoo u muuqanaya waxaan cid kale u muuqanayn oo hadal marka la akriyo waxbuu ka fahmaya asagu laga yaabo dadki kale oo markaa dhegeysanayey inaysan ka fahmin marka jinul insi inay yihiin ayuu markaa ku sheegay kadalika waxaa laga soo wariya alasmaci sheekhii macruufka ahaa hadal uu odhanayo ina akhwafa maa akhaafu calىa طaalib اlcilmi waxaan ugu cabsi badanahay ardayga cilmiga baranaya waxaa ka mid a ida lam yacrif الnaxw naxwaha hadduusan baran an yadkhula fii qowlihi salى اllahu عalayhi wasalam inuu soo guda galo xadiidka nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam uu yihi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min الnaar yani qofka igu been abuurtaa ha u diyaar garoobo naarta boosku ku lahaa wuu sii cilayey marka sababtu xadiidka usoo gudagelaya maxay tahay qofka naxwaha baran liannahu liannahu lam yakun yalxan nebigu laxni kuma hadli jirin hadal qaldan nebigu kuma kuma hadli jirin yani carabi fasiixa ayuu ku hadlayey ayib famahmaa rawayta canhu walaxanta fiihi kadabta calayh markaad xadiid soo wariso oo xadiidkii si qaldan aad u akriso nabiguna si fasiixa oo sax ayuu u akhriyey markaad xadiidkii soo akhriso ood nebiga ka soo wariso si qaldan aad u akhriso waxay noqonaysa aad nebi ku been abuuratay oo qaladkaasi wuxuu noqonaya macnihii inuu bedelo marka kaana inaad nebi ku been abuurtay oo kale oo wuxuusan oran aad ka sheegtay oo kale ayuu macnuhu noqonaya marka waxaan ka cabsanayaa buu leeyahay ninka cilmiga dalbaya naxwaha hadduusan baran inuu markaasi soo gudagalo eh, xadiidkaas oo waciidkaa daran ayaan oga cabsanaya buu ohanaya Eh, salafku aad bay ugu dadaali jireen barashada carabiga guud ahaan naxwaha gaar ahaan cumar ibn khataab hadallada laga soo wariye waxaa ka mid ah tacalamu alcarabiya fainaha tuhbit alcaql wataziidu fi lmuruu'a carabiga barta maxaa yeelay qofka caqligiisay sugaysaa fainaha tuhbit alcaql wataziidu fi lmuruu'a qofka shakhsiyadiisana shakhsiyad wanaaggiisana qofku way siyaadisaa oo mahmaa qofku uu carabigii iyo naxwihii uu si fiican u barto shakhsiyadiisuna waa sii wanaagsanaanaysaa kadalika ubay ibnu kacab waxaa laga soo wariyay inuu yihi tacalamu alcarabiya kama tatacalamuuna xifda alqur'aan carabiga u barta sidaad u baranaysaan qur'aanka kariimka ah bimacnaa ihtimaam gaara siiya oo ku dadaala sidaad ugu dadaalaysaan eh, markaasi qur'aanka kariimka iyo barashadiisa qaarkood nadmi ayay ku tilmaameen yani ahmiyadda uu leeyahay yani fanigan eh, sheekha loo yaqaano maxamed ibn cumar baxraq alxadrami wuxuu odhanayaa in shiئta nayla اlcilmi wاlآadaabi wabaraacata fi fahmi kuli kitaabi وtilaawaة الqur'ani xaqa tilaawaة lafظa وتafsira وfasla khiطaab وqirاءaة الsunani muniiraةi taabicا آaثaaraha mutawakhiya لصawaabi وbuluغa غاayaaت الbalaagaةi caarifا بmawaaqiع الإijaazi والiطnaabi fabdaأ bcilmi الnaxwi fahuwa أsaasuha laa ymtari fi da ulu اlأlbaabi yani wuxuu leeyahay haddii aad doonaysid inaad cilmigii heer sare iyo meel fiican aad ka gaadho inaad markaasi kitaabka fahamkiisa inaad baaric ku noqoto xariif ku noqoto haddii aad doonaysid inaad qur-aanka akhriso xaqa tilaawatihi akhrintiisa dhabtaada akhriso haddaad doonaysid xagga alfaadiisa iyo xagga macnihiisaba haddii aad doonaysid sunankii inaad akhriso iyo axaadiistii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adoo doona inaad ku dhaqanto ood raacdo ayib adoo sidaas saxdaa inaad u raacdo doonaya adoo doonaya balaagadii inaad haayo iyo yool markaasi aad ka gaadho adoo doona inaad ba haddii aad doonaysa inaad barato iijaaska iyo itnaabka mawaaqicdiisa yacni meelaha hadalka la dheereeyo iyo meelaha lasoo gaabiyo arrimaha haddaad doonayso fabda bicilmi naxwi cilmiga naxwaha ka bilow cilmiga naxwaha ka bilow fahuwa asaasuhaa culumtaasoo dhan asaga asaas u ah asaga gundhig u ah laa yamtari fiida ululalbaabi arrinkaa kama shakisna oo kama doodaan kuwa markaa caqliga u saaxiibka arrinkaa waa isla ogol yihiin buu leey arrinkaasi way isla ogol yihiin marka inuu qofku fii bidaayati alab ku dadaalo waa muhim weeyaan si markaasi culumtii kale uu markaa miftaax oogu noqdo iyo fure markaa uu ku furto wuxuu ka mid yahay asagu min culuumi alwasaa'il buu ka mid yahay culumta waxaa loo qaybiyaa culuum alghaayaat iyo culuum alwasaa'il culum iyagaa maqsuud ah iyagaa loo qasdaya kuwana waa wasaa'iloo wadadii loo marayay kuwa haayaadka ah marka cilmiga naxwuhu wuxuu ka mid yahay min culuumi alwasaa'il haddii marka wasiilada aadan sugin haayadii inaad gaadho waa kugu adkaanaysaa asheikhu اlalbani raximah اllahu tacaala wuxuu odhanayaa walaa yumkinu liطaalib اlcilmi an yafhama alqur'ana wالsunna ila biwaasitati luqa alcarabiya yani mid suurtagal u ah ardaygii maahan cilmiga dalbayey inuu fahmo qur'aanka iyo sunnada inuu luqadda carabiga barta mooyaane ayib marka waa wasiilo fahamkii kitaabkii sunnaha ku gaadhsiinaysa weeyaan haddii aadan baran waa kugu adkaanaysaa inaad fahamto haddii aad tidhaahdo waan fahmayaana fahamkaas faham qalloocsan buu iska noqonayaa faham qalloocsan ayuu iska noqonayaa sheekha loo yaqaano saclab oo culimmada mutaqadimiinta ka mid ah kuufiyiinta ahaa ayaa waxaa laga soo wariyaa qisa qisadaasi waxay tilmaamaysaa sheekhiio markaa cilmigii naxwaha muddo ku dhex jiray maadaama muddo uu ku dhex jiray yacni ka xun inuu cilmigiis wakhtigiisa ku lumiyey waxaan macno weyn lahayn waxaa ka soo naqlinaya oo ka warramaya qisada abubakar axmed ibn muusa ibnu cabaas ibnu mujaahid oo dhintay saddex boqol afar iyo labaatankii hijriga wuxuu odhanayaa abulcabaas athaclab ayaan la joogay aclab baa marka wuxuu ugu yidhi ya abaa bakr ishtaqala asxaabu اlqur'aani biاlqur'aani fafaazuu waاshtaqala asxaabu اlxadiiثi biاlxadiiثi fafaazuu waاshtaqala ahlu اlfiqhi biاlfiqhi fafaazuu waاshtagaltu ana bizayd wacamar falayta shicrii ma yakunu xaali fi اlaakhira yacni wuxuu la hadlaya abubakr buu la hadlayaa wuxuu leeyahay ahlu qur'aankii qur'aankii bay ku mashquuleen bimacnaa barashadiisa lafdigiisa iyo macnihiisa wayna guulaysteen oo maqsuudkoodii way gaareen asxaabulxadiidkuna waxay ku mashquuleen xadiidkii macnihiisii iyo lafdigiisiiba ayana waa guulaysteen oo maqsuudkoodii way heleen ahlulfiqigiina waxay ku mashquuleen fiqigoodii iyana waa guulaysteen oo maqsuudkoodii way heleen anu waxaan ku mashquulay buu yihi zayd iyo camr daraba zaydun camra sawadex baa mithaalka macruufka ah mithaalka macruufka weeyaan oo markay naxwiyintu wax mihaalinayaan bay ku mihaaliyaan daraba zaydun camra watay soo wariyaan qiso ninkii la ohan jiray bishr xaafi oo caabidka ahaa in markaa lagu naxwaha lagu barayaa kadibna naxwaha lay baro marka mihaalka ugu horreya loo soo qaato wuxuu ahaa daraba zaydun camran zayd camar buu garaacay ninkii u sheegaya wuxuu yihi bal ukaadi lima darab muxuu u garaacay sababtu maxay tahay markaasa waxaa lagu yihi waa tusaale iyo mihaal wax lagugu caddaynayo waa tusaale sa wax u fahamto wax garaacay cid isgaraacda meesha ma joogto wuxuu yihi cilmi been laga bilaabay anu gadaashiisa sugi maya bu isaga tegay ba dib uma soo noqon marka waa mihaal wuxuu leeyahy marka thaclab anu waxaan ku mashquulay zayd iyo camar daraba zayd oo camar baa waqti ku lumiyey falayta shicrii ma yakunu xaali fi laakhira xaalkayga muxuu noqon doonaa aakhiro layta shicrii waa kelmad tacajub loo isticmaalo macnaheeduna waxaa weeyaan awaddu low kuntu aclam waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado xaalkaygu waxa uu noqonaya aakhiro arrinkayga muxuu noqonaya ninka marka qisada loo sheegayey oo sheekhu u sheegayay oga warramayay ee wuxuu ohanayaa meeshii baan ka tegey sheikhii baan ka tegey habeenkii baa markaa waan riyooday waxaan la kulmay waxaa lay tusay nebi maxamed calayhi salaatu salaam ayaan riya ku arkay buu leeyahay nabigaa marka ila hadlay oo wuxuu igu yidhi iqra abalcabaas iqra abalcabaas cani salaam abalcabaas waa haclab weeye haclab igu salaan waxaad ku tidhaahdaa anta saaxibu lcilmi almustatiil adigu waxaa tahay mid ku sugan cilmi dheer baad ku sugan tahay bimacnaa ha ka tegin cilmiga aad ku jirtid ha ka tegin sheekha loo yaqaano axmed ibnu caطaa ayaa marka fasiraya maxaa loo jeedaa alcilm اlmustaiil wuxuu yihi araada ana alkalaama bihi yakmul hadalku wuxuu ku dhammaystirmaa naxwaha haddaan naxwihii la garanaynin hadalkaagu kaamil maaha waa naaqis araada ana alkalaama bihi yakmul wاlkhiطaabu bihi yajmul hadalkaa ku qurxoonaada ayib wuxuu kaloo ku fasiray araada ana jamiica alculuumi muftaqiratu ilayh waana sida suyuudi laftiisu uu markaa tilmaamay culumta oo dhan baa u baahan cilmi kasta oo aad akhrinayso ama aad dhiganayso yani waxaa weeyaan naxwihii waa u baahan yahay tafsiirkii naxwihii u baahan yahay xadiidkii naxwihii u baahan yahay wahaakada marka anta saaxibu alcilmi almustatiil wuxuu ku fasiray yani cilmiga naxwaha waxaa u baahan culuumtii oo dhan baa u baahan kadib marka waxaa tacliiqiyey maxamed aطanطaawi sheekh la yihaahdo saaxibu nashأaة الnaxو wuxuu ohanaya xaqا ina alculuuma muftaqiraة ilayhi fi masaa'iliha dhab ahaan culumtu way u baahan tahay cilmiga naxwaha wamuxtaajaة ilى muraacaatih culumtu way u baahan tahay in la ilaaliyo naxwaha marka inta qofku uu noqdo qadarka uu ka joogo naxwaha ayuu noqdaa qadarka marka uu kor u kaco marka salafku ridwan ullahi calayhim aad bay ugu dadaali jireen yani naxwaha si markaa carabkooda ay u saxaan si ay markaasi si wanaagsan ugu fahmaan kitaabkii sunnaha maqsuudka ah si ay ugu fahmaan waata sheekh kale laga soo wariyo isagoo tilmaamaya inaan laga maarmaynin wuxuu low kunta fi lfiqhi kanucmaani aw zufarin aw bni idriisa ayضa wabni shaybaani wafaataka الnaxwu lam tuxsab ida اجtamacat fadaa'il الnaasi ila nisfa insaanin haddii aad fiqiga noqoto abu xaniifa oo kale haddaad faqiih noqoto bimartabati abi xaniifa ama zufar oo kale waa ardaygii abi xaniifa weeye ama aad noqoto maxamed ibnu idriis ashaafici oo kale haddaad noqoto xagga fiqiga ama ibnu shaybaan laakiin naxwihii uu kaa tago oo naxwihii aadan baran wuxuu leeyahay lam tuxsab ida ijtamacat fadaa'il اnnaas dadka wanaagyaalkiisii oo dhan hadday kugu kulmaan qadarkaaga waxaa weeyaan nisfa insaan baa tahay weli qayb baa kaa dhiman qayb baa weli kaa maqan nisfa insaan baa tahay weli kaa milmatiid kulu hada waa taxdiid iyo buurin iyo dhiirigelin laisku dhiirigelinayo in markaasi lagu dadaalo waxaa weeyaan barashada carabiga guud ahaan gaar ahaana fannigan markaasi naxwaha ibnu cumar radi allahu canhu haddii uu ku arko caruurtiisa iyagoo markaa laxni ku hadlaya wuuku garaaci jire marka waa in naxwaha lagu dadaalaa waa wasiilo si markaa loogu fahmo kitaabkee markaasi sunnihii si loogu fahmo intaasi waa yani wax ku saabsan kelmaddaas kitaabka sheekha iska leh saad wad garanaysaanba magaciisu waa cabdullaahi ibnu yuusuf ibnu cabdillaahi ibnu yuusuf ibnu axmed ibnu cabdillaahi ibnu hishaam alansaari alkhasraji cabdullahi ibnu yuusuf ibnu cabdillahi ibnu yuusuf yani magaciisu waa cabdillahi awogis awogiisna waa yuusuf abihi waa yuusuf awowgiisna waa cabdilaahi awowgiisa labaadna waa yuusuf wuxuu ku dhashay qaahira taarikhdu markay ahayd toddoba boqol iyo sideeddii hijriga yani waa qarnigii sideedaad awalkiisa weeyaan xagga madhabka fiqiga ah wuxuu ahaa shaaficiyu lmadhab buu ahaa markiisi hore marka dambena xambali buu noqday xambal qabla wafaatihi bikhamsi siniin intuusa dhiman shan sano ka hor ayuu ka wareegay madhabkii hore oo wuxuu u wareegay madhab alxambali buu u wareegay wuxuu qaybay kitaabka loo yaqaano mukhtasar alkhiraqi ayuu qaybay afar bilood wax ka yar ayuu ku qaybay way jiraan culimo fara badan oo marka hore madhab ku sugnaa marka dambena madhab labaad u wareegay bakr abu zayd raximah اllah risaalu ka qoray uu ku magacaabay ataxawul اmadhabi ataxawul almadhabi yani qofku madhabku haystay inuu ka guuro madhab kale u guuro basina kuma sugna haddii madhabkaas uu ku qanco oo adiladiisa iyo markaa xujooyinkiisii baraahintiisa uu ku qanco wax basiya kuma sugna walow ay jireen markaasi rag rag ku dhaleecayn jiray markay arkeen rag markaa hadba madhab u wareegaya rag ku dhaleecayn jiray way jireen oo ninka la yidhaahdo almuayid ibnu takriid wuxuu arkay nin la yidhaahdo wajiihuddiin alwaasiti oo hadba madhab u wareegaya marka gabay buu markaa tiriyey uu ninkaa ku maagayo wuxuu yidhi waman mubligu cani lwajiha risaalatan wain kaana laa tujdi ladayhi rasaa'ilu tamadhabta linucmaani bacda bna xambalin wadalika lama acwadatka ma'aakilu wama اkhtarta qowla الshaaficiyi diyaanata walakina ma tahwa aladii huwa xaasilu wacama qaliili anta laa shaka saa'iru ilى maalikin faftan lima ana qaa'ilu wuxuu leeyahay ninkaa wajiihudiin ayaa risaale iga gaarsiiya waan ogahayoo risaalo kastoo loogey waxba u tari mayso waa nin meel u cadda waxaad madhabkaagu wuxuu ahaa xanafi buu ahaa madhabkaagu ahaa tamadhabta linucmaani nucmaan alkufi waa abu xaniifa weeye madhabkaagu wuxuu ahaa madhab abi xaniifa ayib waxaa kaaga sii horeeyey waxaa kaaga sii horreyey axmed bin xambal xambali baad ahayd xanafi baad noqotay ayb arinkaasi diinkaaga kaama ahayn buu yihi laakiin lama acwadadka almadaahibu maaakilu waa markaad faqiir noqotay adoo isla madhabka amaad wax ka heshaa baad madhabka u wareegtay buu yidhi wama khtarta qowla shaaficiyi xanafigina ka tagtay oo shaafici baad aaday wama khtarta qowla shaaficiyi diyaanatan qowlka shaafici oomaada dooran buu yidhi diin diinnimo oomaada dooran iyo markaad diin inay kaa tahay oomaada dooran walaakina maa tahwa aladii huwa xaasilun xoolo doon baa tahay buu yidhi waxaad oga soo wareegtay madhabkii yani xanafiga ood u noqotay shaafici bal inaad wax ku hesho baad saa u yeeshay wa camaa qaliilin anta laa shaka saa'irun ilaa maaliki mar dhowna waxaan sugaynaa buu yidhi inaad maaliki noqoto markaad maaliki noqoto bal hadda waxaad ka fiirsataa waxaad ku hadli doonto maxaad odhan doontaa marka wuxuu ku ku maagayaa marka taxawulka madhabiga ah ayuu markaasi ku maagayaa shay macruuf u ahaa in markaasi hadduu ku qanco qofku madhab isagoo madhab haysta hadduu mid kale ku qanco inuu ka wareego baasina kuma sugna marka xagga madhabka wuxuu ahaa shaafici kadibna xambali buu noqday culumta carabiga wuxuu ku ahaa faaiq aad ba ugu sarreeyey ilaa markaa xilligii uu joogay la wada sheegay ibnu khalduun raximah اllahu tacaala oo ammaanaya wuxuu odhanayaa maa zilna wanaxnu bilmagrib nasmacu anahu dahara caalimu bilcarabiyati yuqaalu lahu ibnu hishaam anxaa min sibaweyh annagoo maqrib joogna bilaad maqrib annagoo joogna ayaan waxaan maqli jirnay buu leeyahay waxaa ka soo waxaa soo baxay caalim carabiga aada u yaqaana oo ibnu hishaam la yidhaahdo oo ka aqoon badan sibaweyhi sibaweyhi marka la sheegaya waxaa loo yaqaana imaamu naxwiyiin baa la yidhaahdaa marka nin xagga naxwaha ka sareeya ayaa soo baxay sibaweyh isagu waa horeeyey oo qarnigii labaad aakhirkiisu dhintay boqol iyo siddeetanka hijriga ayuu dhintay ibnu hishaamna waa qarnigii sideedaad lix qarni baa udhexaysa marka waxaa soo baxay caalim xagga carabiyadda kaga sareeya ee sibaweyhi warkaasaana soo gaaray annagoo joogna maqrib inaan warkaa maqalna marka xagga luqada uu ku sheegna macruuf buu ku ahaa kadalika ibnu khalduun wuxuu odhanayaa isagoo la hadlay ibnu hishaam inanu dhalay low caasha siibaweyhi lam yumkinhu ila atatalmuda liwaalidik walqiraa'a caleyh hadduu noolaan lahaa siibaweyhi waxaa weeyaan arday wuxuu u noqon lahaa aabbaha ayuu arday u noqon lahaa cilmiguna ka qaadan lahaa marka siibaweyhi aabbaha baa ka sarreeya ujeedaa kadalika ibnu khalikaan sheekha la yihaahdo saaxibu fayaat acyaan wuxuu ohanayaa maa zaalat tasilu ilayna akhbaaruhu saalixa fayuqaalu nasha'a mashriqiyu anxaa min sibaweyh wararkiisaana soo gaari jiray ibnu hishaam madaa masar uu joogay wararkiisa wanaagsan baan maqli jirnay buu yihi oo warkana soo gaari wuxuu ahaa waxaa ka soo baxay mashriq waxaa ka soo baxay nin xagga naxwaha kaga sareeya sibaweyhi ayaana soo gaari jiray war noocaas marka nin wuxuu aha caalim ah oo aqoontiisu luqadda carabiga ay markaa aada u sareyso cilmigaas marka uu ku soo baxay oo carabiga ah dadaal badan buu ku bixiyey wax markaa iska yimid ma ahayn wuxuu dadaal ku bixiyey ayuu ahaa hadaladiisa waxaa ka mid ah waman yastabir lilcilmi yadfar binaylihi wman yakطb اlxasnaaءa yصbir calى اlbadli wman lam yubdil wman lam yudil الnafsa fii طalb اlculىa yasiira yacish dahra طawiila akhaa dullin muxuu leeyahay qofkan ku sabran cilmiga qofka ku sabra cilmiga yani cilmigaasi waa xasilinayaa waa helayaa waa baranayaa ayib marka cilmiga wuxuu u bahan yaha sabr marka cilmiga inuu sabir ku xasiliye buu tilmaamaya waman yakطub اlxasnaaءa yasbir calى اlbadli qofka iran qurxoon doona dee maal buu bixinaya raalli buuna ku yahay marka hadaad adna cilmi doonaysid waa inaad ku raalli ahaataa inaad wakti bixiso waman lam yudila الnafsa fii طalb اlculaa qofkaan naftiisa u dulaynin inuu meel sare gaaro yasiira yacish dahra طawiila akhaa dullin qofkan in yar u dulqaadan dulliga ka soo gaaraya cilmiga qofkan u adkaysanin intuu nool yahay dulli buu ku noolaanayaa buui marka dadaal badan buu ku bixiyey cilmiga ilaa marka imaamkaas uu noqday culimada wax ka qaatay waxaa ka mid ah sheekh la yidhaahdo shamsudiin ibnu saraaj waxaa ka mid ah sheekh la yihahdo ashihaab cabdulatiif ibn muraxal waxaa ka mid ah abu xayaan alandalusi waxaa ka mid ah taajudiin atabriizi sheekha la yidhaahdo waxaa ka mid ah ataaj alfaakihani ayaa ka mid ah waxaa ka mid a moxamed ibn ibraahim ibnu jamaaca marka culimadiisu ma badnayn culimadiisu ma badnayn ardada wax ka qaadatay waxaa ka mid a ibraahim alasyuuطi sheekha la yidhaahdo ibraahim alasyuuطi kadalika nuuruddiin annabili waxaa ka mid a naasirudiin annuweyri waxaa ka mid ah cabdullaahi ibn muflix almaqdasi baa ka mid ah marka ardaydiisuna maysan badnayn culimadiisuna maysan badnayn wuxuu ka tegey kutub fara badan oo markaasi faniga luqadda carabi ku saabsan ayuu ka tegey kutubtiisa waxaa ugu caansan kitaabka loo yaqaano muqni labiib can kutub alacaariib kitaabkaasa ugu caansan alimaam shawkani raximah اllah wuxuu oranayaa lam yualaf fii baabihi miluh baabka uu ku saabsan yahay kitaab lamida lagama alifin ayib isagoo nool buuna kitaabkaasi caan baxay muqni labiib can kutub اlacaariib waa kitaab markaa nafiis ah waxaa ikhtisaar ku sameeyey sheekh ibn cuthaymiin raximah اllahu tacaala oo mukhtasar muqni labiib baa la waa kooban yahay kiisu laakiin ibnu hishaam kiisu waa kitaab weyn weeyaan culimaduna way sharxeen culimada sharxda waxaa ka mid ah maxamed muxuyidiin cabdilxamiid baa ka mid ah culimo kalena way sharxeen walow markaas sharxiisii weli aan la helin yani sharxa maxamed muxuyidiin lama hayo waxaa ka mid a kutubtiisa kitaab loo yaqaano awdax ulmasaalik ilaa alfiyat bni malik alfiyadii nadmiga ahayd ayaa wuxuu ka dhigay nahri hadal caadi u ka dhigay gabaygii nadmigii ayaa wuxuu u bedelay nahri hadal caadi ah awdax lmasaalik baa la yihahda awdax lmasaalik ilaa alfiyat bni malik yani wadooyinka midda ugu cadaanta badan wadooyinkaasoo loo qaadayo alfiyat bni malik waa kitaab aad u qiimo badan waxaa sharxay sheekh khaalid azhari oo wuxuu bixiyey altasriix cala atawdiix wuxuu ka mid yahay maraajicda naxwaha ayuu ka mid yahay kitaabkaas ayib cibaaradiisuna waa cibaara salisa waa cibaaro marka aad u jilicsan weeyaan waxaa kaloo sharxay maxamed muxudiinna wuu sharxay maxamed muxudiin abdilxamiidna wuu sharxay marka sharxa khaalid ashari oo atasriix cala tawdiix la yidhaahdo wuxuu ka mid yahay maraajicda cilmiga naxwaha ayuu ka mid yahay mutaahir buuna ahaa khaalid ashari oo sagaalkii boqol ayuu markaas soo gaaray ayb qarnigii tobnaad yani awalkiis taqriiban meelahaas ayuu markaa dhintay ilaa qarnigii sagaalaad akhirkiis waxaa ka mid a kutubtiisa kitaab loo yaqaano rafcu اlkhasaasa can quraai اkhulaasa khasaasa waa gaajada iyo baahida weeyaan baahida in laga kor qaado kuwa markaasi khulaasatu bimaalig akrinaya waxaa ka mid ah kitaabka macruufka qawaacid اcraab la yihahdo qawaacid اcraab libni hishaam qawaacid اcraab libni hishaam asna waxaa sharxay khaalid ashari oo muwasil طulaab ayuu ku sharxay muwasil طulaab sharx qawaacid اcraab waa kitaab markaa aad u fiican weeyaan qawaacidkaasuu sii ikhtisaariyey kaa waxaa loo yaqaana alqawaacid alkubraa baa loo yaqaanaa kaasuu sii ikhtisaariyey oo mid loo yaqaano marka alqawaacid asuqraa ama nuktat licraab la yidhaahdo ayuu kusii khulaasiyey sheikhu raximah اllah waxaa ka mid a kutubtiisa kitaabka macruufka shuduuru dahabka la yidhaahdo shuduuru dahab waa kitaab naxwo ah weeyaan kadalika sharxiisa uu sharxayna yani sharax buu ku leeyahay shuduur dahabka waxaa ka mid ah kutubta uu markaa sheekhu uu qoray kitaab uu ka qoray macaanida xuruufta risaalatun fii macaani xuruufi iljar xuruufjarka macaanidooda ayuu markaa risaalo gaara ka qoray waxaa ka mid ah alalghaazu naxawiya alghaazdu waa halxiraalayaasha weeye ayib marka risaaluu ka leeyahay mowduucaas alqaas naxwi ah yani alqaasda ama halxiraalayaasha naxwaha ah ayuu risaalo ka qoray marka kutubtiisa ilaa sagaal iyo labaatan kitaab ayaa la gaarsiiyey ilaa sagaal iyo labaatan kitaab ayaa la gaarsiiyey kuwaan sheegnay baan ugu caansan kutubtiisa Eh, waxaa ka mid a kitaabkeenan qadru nada iyo sharxiisa oo kitaabku waa matni iyo sharx wada socda weeyaan matni iyo sharx wada socda weeye kitaabku marka eh, qadriga iyo markaasi shuduurkuna waa isku dhow yihiin oo mawaa- meelaha qaarkood shuduurka ayaa markaasi faahfaahsan oo qadriga kooban meelaha qaarkoodna qadriga faahfaahsan oo shuduurka kooban marka waa laba kitaabo isku dhow weeyaan Eh, maxamed maxuudiin raximah llah wuxuu ohanayaa labada kitaabba waxaan ku dhiga waxaan ku dhigannay waxaa muqarar looga dhigay ashar in lagu dhigto dugsiga dhexe sanadka saddexaad iyo sanadka afraad waa dugsiga dhexe dugsi sare maaha yani qadrunadaagana waxaa lagu dhigtay waxaa muqarar looga dhigay in lagu dhigto dugsiga dhexe ee sanadka saddexaad shuduurkana waxaa loo loo- loo dhigay ama markaa muqarar looga dhigay ashar in lagu dhigto icdaadiga sanadka afraad kitaabka marka khidmo ayuu leeyahay aad baa loogu khidmeeyey Ee, shuruxaadkiisa waxaa la gaarsiiyey ilaa toddobiyo soddon sharax baa la gaarsiiyey toddobiyo soddon sharax ayaa la gaarsiiyey shuruxaadkaasi waxaa ka mid ah sharaxa sheekhu uu leeyahay oo sheekhu matni iyo sharax wada socda weeye sharaxaasi xaashiyaa la saaray ama xawaashibaa la saaray xawaashidaa la saaray waxaa ugu caansan xaashiyada sujaaci uu leeyahay xaashiyada xaashiyatu sujaaci waxay saaran tahay sharaxa shiikh uu marka uu sharxay kitaabkiisa matniga ah ayib marka xaashiyatu su- sujaaci baa la yihahda aad bayna u faa'iida badan tahay oo sujaacina wuxuu caan ku yahay yani nukatka iyo fawaa'idda markuu sheego nadm buu marka u bedelaa waqad nadamtu buu odhanayaa marka xaashiyadiisu way faa'iido badan tahay ayib waxaa ka mid ah eh, sharxu qadri nada oo uu leeyahay sheekh loo yaqaano macmar ibnu yaxya oo dhintay sideed boqol toddobiyo sagaashankii waxaa ka mid ah sharxu qadri nada uu leeyahay maxamed alkhaliil almaqdasi oo dhintay sagaal boqol iyo toddobadii hijriga waxaa ka mid ah sharxu qadri nada oo uu leeyahay maxamed ibnu sibti almaaridi almaaridini uu leeyahay waxaa ka mid ah kitaabka loo yaqaana mujiibu nada ilaa sharxi qadri nada oo uu leeyahay faakihi uu leeyahay waxaa la saaray xaashiyo kitaabkaasi eh, markaasi faakihi xaashi- xaashiyooyinka la saaray waxaa ka mid ah xaashiyada uu saaray sheekh loo yaqaano yaasiin alximsi xaashiyatu yaasiin baa la yihahda cala alfaakihi waa xaashiye markaa ayadna mufiida oo faa'iido badan weeyaan waa laba mujalladood weeye xaashiyatu yaasiin cala eh, cala alfaakihi ama cala mujiibi nada waxaa ka mid ah shuruxaadka la sharxay kitaabka loo yaqaano mugiithu nada ilaa sharxi qadri nada oo leeyahay sheekhi faqiiha ahaa khatiib ashirbiini uu leeyahay faakihi wuxuu dhintay eh, sagaal boqol labiyo toddobaatankii ayuu dhintay faakihi ayib khatiib ashirbiinina wuxuu dhintay sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii hijriga ayuu dhintay waxaa ka mid ah caynu lhuda sharxu qadri nada oo leeyahay sheekh loo yaqaano cuthmaan almacbari oo sagaal boqol kow iyo sagaashankii hijriga dhintay waxaa ka mid ah nibras lhuda fi sharxi qadri nada oo leeyahay cabdiraxmaan alfarisi waxaa ka mid ah tawdiix qadri nada oo leeyahay cabdilcasiis assamaraai waxaa ka mid ah tacjiilu nada sharxu qadri nada oo leeyahay cabdalla fawsaan sheekha noola mucaasirka ah waxaa ka mid ah fawxu shada sharxu qadri nada oo leeyahay cabdiraxmaan ibn ismaaciil marka waa qayb ka mid ah laakiin ilaa eh, toddobiyo soddon sharax ayaa la gaarsiiyey marka waxay ku tusinaysaa in kitaabkan aad loogu khidmeeyey ayay tusinaysaa qaar baa nadmi ka dhigay kitaabka oo nadmi u bedelay waxaa ka mid a nadmiyada gaayat lmaraam binadmi qadri nada ayib gaayat lmaraam binadmi qadri nada ou leeyahay abubakar alahdal oo dhintay kun shan iyo soddonka hijriga waxaa ka mid ah nadmu qadri nada oo leeyahay ibnu callaan almaki oo dhintay boqol eh, kun toddobiyo kontonka hijriga waxaa ka mid ah nadmu sharxi qadri nada sharxi buu nadmi ku sameeyey waxaa le sheekh la yidhaahdo alfarkali alansaari oo dhintay kun laba boqol lix iyo tobankii hijriga dhintay Eh, qaarkood waxay u khidmeeyeen shawaahidiisa shawaahidiisa nadmiyadu ilaa toban waa la gaarsiiyey la nadmiyey shawaahidiisa iyo markaa icraabtooda hadday yihiin aayaadka a- axaadiidta abyaadda shicriga khidmo gaara loo sameeyey oo ilaa waxaa la gaarsiiyey afar iyo labaatan kitaab oo markaa u khidmaynaysa u adeegeysa shawaahidda kitaabka hadday tahay e, abyaaddii oo la ciraabo macaanidoodoo la sharxo aayaadkii oo la ciraabo kullu haada yani khidmo gaara loo sameeyey mara kitaabka waa kitaab makhduum ah weeyaan kitaab makhduum ah weeyaan waa kitaab markaasi muntashir ah oo markaasi faafay oo ku faafay bayna alabat اlcilmi Eh, marka yani waxaa jira sharax ama xaashiyo mucaasir ah oo sheekh mucaasir uu leeyahay ta haddaan haya ah Eh, oo markaa sharaxii sheekha la saaray waxaa la sheekh la yidhaahdo abu bilaal alxadrabi oo yemani ah marka xaashiyadii eh, sharaxii sheekha ayuu xaashiya sii saaray isagoo tacliiq buu bixiyey marka aad buu u fiican yahay oo xawaashidii yani fawaa'iddii ku sugnayd ayuu isku dayay inuu soo khulaaseeyo fawaa'iddii mutafariqada ahayd oo kutubtaas maadaama nin mucaasira uu yahay kutubtan badankooda sharaxdana la daabacay wixii o dhan markuu soo eegay ayuu markaas soo khulaaseeyey oo mid kastaba markaasi faa'iidada ku sugan eh, ayuu markaasi tilmaamaya mowdiceeda waan u celinaya xagga hoose oo markaasi meeshuu ka soo qaaday faa'iidadaasi marjaceedina waa celinaya marka waa dhowaan buu soo baxay muddo aan fogeyn Eh, waa laba juz Eh, makaatibtana kolley waa yaalaa Eh, waa la helayaa marka eh, sharxaas ama tacliiqaas sharaxa sheekha saaran aad buu markaasi u fiican yahay kitaabkana markaasi meelaha nooca ma laga yaabo qofku inuusan fahmin wuu soo dhoweynayaa markaasi wuu tawdiixinayaa marka eh, xaashiyada sujaaci oo markaa sharaxa sheekha saaranna iyadna aad bay u fiicantah aad bay u fiican tahay yani asagoo hadal badan ma sheegayo laakiin wuxuu isku dayay hadalka sheekha inuu furfuro fawaa'idda uu ku siyaadinayana wuxuu isku dayay inuu nadmi ka dhigo ayuu isku dayaya marka suuqa midda taalla waa mid tacbaana markaas eh, dabcada dabca lidata weeyaan dabca dhawaan soo baxday baa jirta oo muxaqaqa ah oo nusakh makhduud ah waxaway loo muqaabaleeyey ayaa jirta marka makaatibta qaar baa iibiya waa hal juz waa hal juz weeyaan oo markaasi si wacan loo taxqiijiyey dabca markaa faakhiroo fiicanna ay daabacday Eh, laakiin midkan muntashirka markaa makaatibta yaalla waxaa weeyaan saqad baa isaga jira akhtaa badan baa isaga jirta marka kitaabkuna wuxuu waxaa lagu kalsoonaan karaa markuu yahay muxaqaq baa lagu kalsoonaan karaa muxaqaq macnihiis waxaa weeyaan kuwii lagu qoray gacanta ama ha la qoro xilligii shiikha ama cid ka dambeysa ha qortee waa in kitaabkii matbuuc ahaa la muqaabaleeya oo loo barbardhigaa isku eegaa kan daabacanoo meesha ku qoran iyo midkii makhduudka ahaa waa in isla eegaa maxaa qaldan maxaa dhacay maxaa ka maqan markaasaa kitaabka lagu kalsoonaan karaa laakiin hadduu yahay kitaab marka inta suuqa laga soo qaatay laiska rogtay sida marka ay u badan yihin makaatibta maanta waxaa weeyaan kalsoonid markaasi kalsooni badan marka laguma qabi karo maxaa yeelay waxaa dhici karta in cibaarad badan dhaceen baa dhici karta qaarkood tasarruf baa lagu samey waxbaa lagu darsaday arrinkaana waa arrin markaasi aan fiicnayn marka intaa waa iska muqadimo guud ayaan marka ugu talagalay inahaas maanta inoo joogaya insha allah Eh, in sha allah galabtan bilaabi doonaa ilaa huna subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub